ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ambasador nicholas key ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in markii ugu dambeysay ee uu uga warbixiyey xaaladda soomaaliya golaha bishii julaay ee sanadkan al-shabaab ay halis ku haysay ammaanka soomaaliya gaar ahaan kan magaalada muqdisho laakiin haatan buu yidhi al-shabaab la gaarsiiyey jab weyn waxa uu yidhi dhimashadii hogaamiyahoodii axmed gudane kowdii bishii sebteembar iyo guulihii militari ee dhowaan la gaaray ayaa wiiqay awooddii al-shabaab ee dhinaca howlgallada iyo midda dhaqaale masarkiya ayaa sheegay in weli ay taagan tahay baahidii ciidamada midooda afrika iyo kuwa soomaaliya ay u qabeen dayuurado dagaal ama helikobtaro ka taageera howlgallada inta dhiman islamarkaana ilaaliya sahayda iyo jidadka gala dhulka al-shabaab laga xoreeyey waxyaabo muhiim u ah howlgalka ayaa jira buu yidhi tusaale ahaan dayuuradaha dagaalka ee helikobteriska ayaa loo baahan yahay si ugu yaraan buu yidhi loo xaqiijiyo isu socodka iyo ammaanka jeedka isku xidha guud ahaan soomaaliya waxa uu sheegay master key in horumar laga gaaray dhinaca siyaasadda iyo dhismaha nidaamka dawliga ah oo hadda ay socdaan dib u heshiisiinno iyo dhismaha maamul goboleedyo ku meel gaara hase yeeshee loo baahan yahay in bulshada laga wada qaybgeliyo dumarka iyo dhallinyaraduna ay saami ku yeeshaan dhismaha maamulada waxaan ku celinayaa buu yidhi inaan rajo weyn ka qabno in sanadkan dhammaadkiisa soomaaliya ay yeelanayso qariidad cusub oo federaal ku dhisan ama haddii ay suurto gasho marka uu dhacayo shirka caalamiga ah ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo ee lagu qabanayo magaalada copenhagen ee dalka denmark bisha soo socota masterkiin waxa uu sheegay in soomaaliya ay u baahan tahay in la dedejiyo laba arrimood labadaas arrimood oo kale ah dhismaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada iyo guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha waxa ugu baaqay dowladda federaalka iyo baarlamaanka inay sameeyaan qabanqaabada howlaha looga baahan yahay masterkey waxa uu sheegay inuu welwel ka qabo halista ay soomaaliya mar walba ugu jirto khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex gala madaxda dowladda waxaa si gaara weli welwel iigu haya buu yidhi halista ay soomaaliya ugu jirto khilaafka siyaasadeed labiyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay laba jeer khilaafka noocaasi ah wuxuu curyaamiyey howlaha dawliga ah ee soomaaliya buu yidhi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si uun u maareeyey xiisad ka dhex oogantay taasoo aan ku ammaanaya buu yidhi masterkii waxa uu ugu baaqay hay-adaha siyaasadeed ee dalka oo uu ku jiro baarlamaanka inay xoogga saaraan shaqada degdega ah ee hortaalla ee dhismaha hay-adaha qaran iyo hanaanka dhabaha loogu xaarayo nabad waarta xasilooni iyo dib u heshiisiin dhaba haddii buu yidhi baarlamaanku uusan go'aano gaarin oo sharciyada lagaba maarmaanka ah uusan ansixin soomaaliya ma gaarayso riyada ay higsanayso ee ah dastuur cusub iyo doorasho si dimuqraadi ah u dhacda oo ka qabsoonta soomaaliya sanadka marka la gaaro waxa uu sheegay in booqashadii taariikhiga ahayd ee xubno ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay ku tageen muqdisho bishii agost ay tusaale u ahayd sida beesha caalamku ay uga go'an tahay wax ka qabashada soomaaliya horumarka oo la sii xoojiyana loo baahan yahay buu yidhi masarkey ayaa sheegay in soomaaliya ay tahay dal ka soo baxaya dhibaato iyo burbur rajaduna ay tahay mid fiican laakiin caqabaduhu ay weli hor yaallaan
long night is not over, but the sky is at last getting lighter.
waxa uu yidhi soomaaliya waa dal si tartiib tartiiba uga soo baxaya wejigii naxdinta badnaa iyo dhibaatadii daba dheeraatay habeenkii dheeraa ee soomaaliya ma aha mid dhammaaday buu yidhi laakiin ugu dambayntii cirku wuu ka iftiin badan yahay sidii hore ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador nicholas key ayaa sheegay in si deg dega looga baahan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah inay ka wada shaqeeyaan taabagelinta ammaanka horumarinta siyaasadda iyo howlaha bani'aadnimo ee soomaaliya master key waxa uu yidhi si arrintaasi loo xaqiijiyo waxaa lagama maarmaan ah aragti midaysan iyo iyadoo meel ay uga soo wada jeestaan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo hogaamiyaashooda sidii isbeddelka socda loo xoojin lahaa